bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada ah barnaamijka wada jir toddobaadkan barnaamijka qodobada aanu idinku helna waxaa ka mid a buog lasoo bandhigo oo la iibsado oo lasoo xaadiro dee xaaladaha lagu jiro wayna la adkeyd waxaan wax ku qori jiray buuga oo caadi ahaan ritinkan ku qori jiray buug yaa iga fakaday markaasaan ka niijaba laakiin hadda waa waxa ii soo laabatay niyadeeda oo isoo laabatay inaan buug ciwaan kala sameeyo anna waxaan dabool ka qaadnay taariikhda xasunayd waa qoraayaashii iyo weliba ka qaybgalayaashii madashii lixaad ee bandhigga buugaagta baydhabo oo wadajir u warramaya dood qayb ka ahayd barnaamijka wadajir una dhexaysay dhallinyarada iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo lagu qabtay muqdisho dhallinyaradu sidee u arkeen wasiirada inayna dhaheen wixii aan hore u qabanno waa qabanay wixii hadda kadibna inaan wax ka bedeli doono dhaliilaha aad tabanaysiin waana ku faraxsanahay inay su-aalaheena ka jawaabaan aan ka mid ah dadka su-aalaha weydiiya wasiirada waxyaaba badanaan meeshaan isku dhaafsanay oo dhallinyarada ay muhiim u tahay iyo inay dowladooda su-aalo ka weydiiyaan waxaa maanta jaanis u helay inaan hor fadhiisto wasiiradeeda sida wasiirada dhallinyarada isboortiska iyo wasiir kala daargeele tababarada warbaahinta iyo waxa ay ka bedeli karto habka ay wax u tabiyaan ayaan sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa waxaa soo saaray maxamed nuur macali maxamed anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa idiin soo jeedinaya keys cali shirana waa uu farsamaynayaa waa mar kale iyo barnaamijka wada jir waa hagaag magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa lagu qabtay madashii buugaagta ee lixaad madashaasi waxaa ka qayb galay qoraayo iyo weliba dadka daneeya arrimaha buugaagta iyo weliba wax akhrintooda waxay fursad u ahayd dadka wax akhrista ee haddana doonaya in ay wax qoraan ee ku nool magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haddaba soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macali maxamed ayaa la kulmay qaar ka mida qoraayaashii bandhigga ka qayb galay iyo sidoo kale waxaana uu ka waraystay bal siday u arkaan bandhigga bugaagta magaalada baydhabo carwada bugaagta ee baydhabo oo haatan aan joogno oo dad kala duwan ay ka soo qayb galeen niyo horisan ay soo qabanqaabisay gacanna ay ka geysatay university of southern somalia juhdi intee leeg ayaad ku bixiseen in eventskan aad gacan ka geysataan jaamacad ahaan
walahi bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa fawsi cabdinuur golaha aqoonyaanadan ka socdaa run ahaantii marka hore waxaan u mahad celinaynaa new horizon oo runtii muddo dheer wada shaqayn ay ka wada dhexaysay jaamacadda southern soomaaliya oo runtii juhdi badan gelisay ayadoo dacam ka helaysa u s aidka runtii howlaha ay ka soo qabatay deegaankan baydhabo iyo iyadoo gacan ku siinaysa jaamacadda southern soomaaliya runtii wax badan oo maaragtay muhiimah ayaan ka wada shaqaynay new horizon dhinac koowaad waxaan ka wada shaqaynay dhinaca kobcinta dhaqanka ayay nagala shaqaysay new horizon iyadoo dacam ay ka helaysay u s aidka haddana qoridda bugaagtan soo bandhigiddooda ayay gacan ka siinaysa muddo lix bilood runtii juhdi badan iyo isbeddel badan ayay samaysay new horizon ay ku samaysay deegaankan iyadoo dadka ay ku baraarugeen inay wax qoraan inay maarata wax akhriyaan inay maaragtay dhallinyarta ay ku baraarugto runtii eventiskan la qabanayo inay maarata isbeddel ay ku samayso dhallinyarta runtiina kobac maarata waxaa yimid oo oo dhallinyarta ay ku soo maaragtay qabanqaabinayso bugaag inay qoraan ku dhiiradaan inay maaragtay wax akhriyaan ayay maaragtay horseed u ahayd new horizon iyadoo gacan siinaysa maarata u s aid runtiina jaamacadda koonfurta soomaaliya runtii waa u mahad celinaysaa labadaas hay-adood oo runtii waxaan jecelnahay inay hore u sii waddo oo shaqooyinkaas lasii kordhiyo khaasatan eh, qoridda buugaagta iyo waxyaabihii kale oo maaragtay kor u qaadi karo dadka waxbartay oo jaamacadaha ee, ee, dhigta iyo kuwa ka soo baxayba runtii inay maaragtay innovation iyo waxyaabo oo maaragtay ee, cusub ay ku soo kordhiso iyo- iyo- iyo- ayna ka dhegaysato ee, dhallinyarta ee, waxyaabaha ay rabaan oo mustaqbalka ay rabaanna ay ka dhegaysato runtii runtii aadan ugu mahad celinaynaa neorazon iyo us aidba labadoodaba aadan ugu mahad celinaynaa sida gacanta mugtale ay muddadan wada shaqaynta ee jaamacadda southern soomaaliya ay gacan u siiyeen runtii aadan uga mahad celinayna shaqaalihii ee howlwadeennadii nala shaqeeyey dad waxay ahayn dad aad iyo aad u furfuran runtiina flexibala runtiina wada shaqayn fiican leh bismillaahi raxmaan raxiim aniga hortaan iskaa bare magacayga waxaa la yidhaha maxamed cali kalaay waxaan ahaa ninkii bilaabay jaamacadda koonfurta soomaaliya guddoomiyihii ugu horreeyaan ahay hadda muddo hal sanaan ka maqanahay haddana waxaan ahay wakiilka akademi goboleedka af soomaaliga ee koonfurta soomaaliya intergovernmental academy for somali language baa la yidhaahdaa marka runtii anigoo jaamacaddan aasaasay ayaan haddana waxaan ahaa ninkii horizon la saxeexday waxaan ahaa ninkii horizon la saxeexday akademi yani barnaamijkan lixda eh, bilood lixda waqti soconayay ninkii la saxeexday baan ahaa saxeexaygaa ku qoran marka runtii haddana maadaama aan akademiga goboleedka afka soomaaliga aga aan wakiil ka ahay in dadka lagu baraarujiyo waxba- eh, waxqorista buugaagta eh, muxuu ahaa dhaqanka arrimahaas oo dhan marka new horizon ma aha keliya lixdan bilood keliya ee waxay ahayd eh, shan jaamacadood oo soomaaliya ku taallo ayay waxay kala shaqaynaysay muddo sanad ku dhowaad ah ayay waxay kala shaqaynaysay arrimaha dhaqanka matalan waxaa jira barnaamij la dhihi jiray geed fadhi oo dhallinyarada lagu baro toddobaadkiiba hal barnaamij matalan waxaa leeyahay markii soomaalida islayso maxaa dhaqanahoo ay samayn jirto marka horizon waa markii ugu horreysa ma aha waa barnaamijyadaas horey jaamacadda oo la soo shaqaysay Ee maadaama hadda bishii ugu dambaysay ay marayso waxaan rajaynaynaa hadda waad aragtay indhahagaad ku aragtaa dadka inay baraarugsan yihiin buugaagtii xitaa ee, soomaaliya dhan ee, marba mid laga keenayay oo maanta ugu dambaysay Ee, sidaa ka dareemaysana ay baraarug uu jiro wax qorisa oo ilaa la gaaro heer ee, sheekhi maanta ay tiraahda gabar anaa ku bedeli doona anigana markaygaan soo fadhiisan doonaa marka taas waxaan rajaynaynaa new horizon iyo hay-adaha la shaqeeyo sida u s r oo kale inaysan meesha kaga harin oo barnaamijkan ay sii wado haddii lix bilood kale la heli karo laakiin waxaa ka sii muhiimsan in sida ee, muqdisho book fair oo kale la dhigo mid weyn oo soomaaliya yani dhan ee ka soo qayb gasho tusaaleaanka ismaaciil waa lagu qabtay garow waa lagu qabtay muqdisho sanadkii afraad aniga lafteeda waa ka qayb galay Ah, hargeysa waa meeshay ka soo bilaabatayba kii tobnaad maraya marka waxaan rajaynaynaa in yani barnaamijkaasi ay iyo barnaamijyo kale annaga haddaanan xasuusan inay gacan ka geysato kanoo la sii wado iyo kaas oo muxuu ahaa baydhaba book fair ayaan rajaynaynaa inay keeni doonto marka ee, maxaa ee, k- doctor kalaayo ay soo kordhinaysaa ee, qabashada ee, buug feerka nuxurka ee, macnaha ah ee ee, dhalintu ay ka helayaan ee, maxay tahay runtii ee, kow horta waxaa weeye wax qoris oo macnihii afkii soomaaliga naftarkiisa in ee, wax la qori karo awal dadka waxaa laga yaaba inay haysteen feker ah nin aan bajular ahayn ama master ahayn inuusan waxba qori karin inay aaminsanayeen dhaqankiibaa soo gelayo afkii soomaaliga qoristiisaa soo gelayo Ee, hadda mardhow waxaa la bilaabay in maxaa ahaa, manhaj ay samayso soomaaliya oo ilaa dugsiga sare af soomaaliya wax lagu qorayo marka ee, maadaama hadda waddankii af soomaaliya in wax lagu barta la rabo waxaan rajaynaynaa in bugaag badan ay soo baxdo nin walbaba uu marka bugaagtaas oo asagana uu ku cabbiro dhaqankii fankii iyo waxyaabaha kale horumarka adduunka dhan inay ay isku dayeen qaarkood xataa inay bugaag tarjumaan marka ee, wacyigelin iyo dhaqankii iyo fartii soomaaliga oo hirgasho labadaba waa- labada dhinac waa buuxinaysaa
haatan waxaan arkaa bugaagtii oo la bilaabay oo ay iibsanayaan dadkii ka soo qayb galay eventiskan marka bugaagta halkan ee, fariimaha ku qoran iyo ujeeddada iyo waxay gudbinayaan een, sidee u aragtaa idinku jaamacad ahaan kaalin ma ku lahaydeen ee, hawshan ee, bugaagta haa kolley jaamacadda koonfurta soomaaliya ayadaaba u xil saaranba inay qabato eventigan marmar xitaa waxaa dhacdo hadda bugaagta markii la keeno qofka marka hore inuusan baydhaboba aqoon ama koonfurta soomaaliya fikrad ka haysan laakiin markuu yimaado oo marka hore kowu ku soo talagalo bugaag konton ama afartan marka isagoo fadhiyaa korkiisa inta lagu boobay ka yaraataa macnii waxay ku tusaysaa sida loo danaynaayo in bugaagkii la gato taasoo hadda xitaa ay bilaabatay in xataa afka mayga buugaag lagu bilaabo oo la soo qoro hadda middan midda ku xigta waxaa diyaarsanaan laba buug oo afmay lagu qorayo oo qaar gabayo iyo suugaan iyo soo qoreen marka baraarug baa jir oo ah dadkii inay arkeen in wax la qori karo in fartooda ay qori karaan afkoodana la qori karo maadaama af soomaaliga uu dastuuriyu yahay oo af soomaaliga waa may iyo maxaa weliba mayga uu horreeyo hadda in yacnii mayga lagu dhiirrada xataa in la dhigo maalan dugsiyada sare iyo jaamacadda luqad ahaana u dhignaa marka qofkii fursaddaa haystay hadduu helo fikir oo ah ku dhiirigelinaya in wax la qoro isagana markaa wax badan buu soo saari doonaa insha allah
maxaa marka kaaga baxay adigu inta eventi sidaan dhowr jeer ayay magaalada sidaan ugu maqaalaa la qabtay bandhiga carweedkan ee bugaagta ah maxaa marka kaaga soo baxay ka jaamacad ahaan oo ay tahay inaad ku biirisaan munaasabadaha kale ee xigi doona wacyiga bulsho ee deegaanka guud ahaan ee koonfur galbeed marka lala barbardhigo deegaanada kale aad sheegtay ee carwooyinka noocaan la qabtay sidee maxaa isbeddeloo ku dhacay markii ay bilaabatay barnaamijkan waxaa soo baxday in ay yacnii bilaabatay sidii wax loo qori lahaa iyo qoraaga iyo boogga marka hadda waxaa soo baxday su'aalah sababta yacnii sida oo maaragtay soomaaliya meelaha kale hargeysa garoowe muqdisho kismaayo oo deris aan nahay ay u qabsadeen buug feer maxaa annaga buug feer u qabsan weyne yaanna haysto su'aalada noocaasa ayaa soo baxay midda kale barnaamijkan muxuu ahaa wuxuu barnaamij ku samaynayaa saxaafaddii miidiya oo dhan baa qaadanaya weliba hadda haddaad arkaysa maaqaan dhowr qofaa waxay ku jirta life oo adduunka meel kastoo la joogo ay meesha ay kala socdeen marka hemi ah wax qoris bulshada isu timaadda intaanoo dhallinyaro ah intay ka fekeri lahaayeen tahriib iyo muxuu ahaa barnaamijyo kale geli lahaayeen inay ka soo qaybgalaan muxuu ahaa barnaamijyadan oo kale oo ay ku dhiiradaan wakhti ku dhumiyaan ay arkaan in ayaga laftigoodii ay wax qori karaan haddaay haddaad fahmaysa maaqan marka hadlaya waxaan ku daray waxa wax qoraya waa wiilal aawa gabdhihii marka isla galabta haddana meesha waxaa ka soo baxday inay gabar tidhaahdo ninkii qoraaga ahaa inay tidhaahdo anigana waxaan rajaynayaa socodka dambe ama marka kaloo la qabanayo inaan booskaaga oo kale soo fadhiisto marka taa waxay ku tusaysaa yacnii faa'iidada iyo isdhexgalka iyo qorista inay mataqaannaa ay faa'iido u tahay buuggan la qorayo ugu dambayn fariinta aad jeedinaysaa maxay tahay adoo ka faa'iidaysanaya fursaddan eventiska maanta aan joogno ee magaalada baydhabo dadka kaa dhegaysanaya aanan fursadda u helin ee jooga meelahooda kala gedisan dal iyo dibid kaala socda fariinta aad gaarsiin lahayd maxay tahay fariintaan gaarsiinaya waxay tahay horta waxaan u mahad celinayaa ilaahay kasokow sheekh maxamed diini oo hay-adda new horizon madax ka ah iyo hay-adda u s aid oo gacan ku siisay hay-adda u s aid waa hay-ad caalami ah marka in lix wakhti lix bilo lix maalmood oo bishiiba hal maalin ah keliya inay ku qabato koonfurta koonfur galbeed soomaaliya waxaan leenahay xoogaa waa idin gacan bidixaysa marka waxaan rajaynaynaa barnaamijyo waaweyn in centres waaweyn ay samayso in libraryaal public libraries ay samayso in yacnii meelo cilmi laga baa yacnii wax ka weyn intan ayaan ka rajaynaynaa wareen walaal magacaa qadraale cabdiraxmaan qadro eventiskan aad ka soo qayb gashay carwada bugaagta sidee sidee u aragtaa
maasha allah walaalo waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ee madasha maanta ka dhacday meeshaani madda kalena waxaa waaye waxaan kusii faraxsanahay in aan arko in laga sheekeeyo taariikhdii dhacday ee wadamada soomaaliya waddanka soomaaliya khaasatan waxyaabihii burburka iyo soo maray dhallinyarada in loo ifiyo waxaan leeyahay kudayashayna mudan tahay in badan
okay kaalinta ku lahayd maatan halkan ma qoraa baa ahayd maqamaqaabayaashaad ka mid tahay sidee halkan ku soo gaadhay
aniga ahaanteyda waxaa waaye waxaan ka socda jaamacadda ee, koonfurta soomaaliya u s s lagu magacaabo taasoo qey- le- qeyb weyn een, ka lahayd barnaamijka ee, waxaana ka ahay qabanqaabayaasha dhanka een, maxaa la dhahay jaamacadda
ilaa imse jeer ayaad ka qayb gashay ee, bandhiga eh, buugaagta xarunta buugaagta ee baydhabo Een, lix bilood ayuu socday barnaamijkani lix bilood uu socday ee, kaasoo iska kaashanayeen ha kaasoo iska kaashanayeen maxaa la dhahaye new horizon usaid iyo u s s university Ee, intoodana waan joogay lixdiiba mar waa joogay maasha allah buwaagta sida loo soo bandhigay iyo maxaa la dhahaye qabanqaabada say ku dhammaanaysay iyo wanaaga maasha allah ee, waa ku faraxsanaya maxaa marka faa'iido ah oo kaaga kaaga baxay Een, runtii wax badan ayaan ka faa'iiday waxaa ka mid ah maxaa la dhahayay marka hore gobolada kale way lahaayeen ee, qoris iyo akhris ee, naadiga qorista iyo akhriska iyo waxyaabo badan ay lahaayeen ee gobolkeena ka maqanaa waxyaabo badan ayaa iisoo ifay xitaa aniga aan koow ka ahaa fikradda ee, aan kasoo dhiibtay inaan sameyno anaga naftarkeena naadiga qorista iyo akhrista ee, gobolka baay Ta- kaas oona oo aan hirgelinay mar dhow Ee, barnaamijkaas naguma dhalan lahayn haddii aniga aan arki lahayn maxaa la dhahaya barnaamijkan la qabanayo marka taasi waxay kutusaysaa in dhalinyaro ay bada fikrado kala duwan ay ka- qaar ba hadda oo- ayagoo waxba qori jirin oo waxna akhrin jirin ba hadda waxaad arkaysaa buug hebel baan dhammeeyey buuggii hebel soo qoray waa dhammeeyey ana buugan bilaawra waa ku dhahayay taasi waxaad arkaysaa faa'iidanay noo tahay maasha allah aniga ahaanteyda khaasatan qorista iyo akhrista iyo maxaa la dhahaya abaabulka wax badan ayaan ka faa'iidey
Eh, marka eh, ka war haweenka wax qoraa ee kula midka ah ama jaamacadaha dhigta ee eventska halkan joogo aad ka warqabtid mid iyo labo eh, tiradoodii iyo hankoodii waa sidee rajadooda waa sidee En, maasha allah en, aniga ahaanteyda marka ku sheego dhinaca dumarka markaan ka hadlo gabdhaha horta eh, inta badan wax may soo qori jirin hadda siis maadkan wax la qabana hal gabara ka soo qayb gashay hal buug soo bandhigtay taasna farxiyey lama filaana la dhihi jiray waxay ka imaatay muqdisho laakiin dhankan koonfur galbeed markii la dhaho hadda gabar wax qortay soo bandhigtay ma lahan balse aniga kow ka ahay gabar kale haawa la dhahay iyo gabar sacdii la dhahay gabar ayadan hani la dhawaad inta ku jirtay anaga hadda waxaan abaabulnay in anagana aan soo bandhigi doono aan- aan soo diyaarino buugaag insha allah Taas- marka eh, ugu dambeyn eh, adoo la wadaagaya dadka kaa dhegaysanaya eh, barnaamijkan wadajir radio program eh, si gaar ah eh, carwada bugaagta fariinta aad u diraysa dadka kaa dhegaysanaya eh, maxay tahay
En, waxaan leeyahay horta en, waxaan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dadka kow kasoo fikiray fikradan iska lahaa sida eh, maxaa la dhahay new horizon iyo usaid en, iyo university of u s s En, marka eh, waxaan leeyahay in ayaga aysan joojinin barnaamijkan ay sii wadi doonaan Eh, midda kalena waxaan leeyahay in anagana aan ficil ka qaadanay barnaamijka ayaga ay sameynayeen sidaan u sameyno baydhaba book forum meesha ayaga ka sameynay anagana naadiga qorista iyo akhrista nooga soo baxdo meeshaasi sifa ayagana ay ugu fududaata maxaa la dhahay hadhowdii buugga sida loo soo bandhig waxyaabaha qabanqaabada wadooyin ayaga hadda ay marayaan kasii dhow sida ay uga heli lahayn marka anagana dhalinyaro badan waxaa jirta qore iyo akhris ah meeshan joogo tababaro badan u baahana iska jiraan tababarayaashaas inay nooga faa'iideeyaan in maxaa la dhahaye in- aynu mar walbaba noogu taakuleeyaan oo noogu dhiirigeliyaan anagana hankeena maasha allah waxaan leeyahay in badan anaga horumaraan rabnaa dad hor- wax qoris iyo akhris u taagana meesha jooga in ayagana ay maxaa la dhahay garabkeena aysan ka bixi marin adigu ma leedahay eh, hiwaayad ma leedahay ama eh, han inaad wax qorto mise markaad eventsida noocana iyo jaamacadda iyo aad ka qayb gashay oo aad qabanqaabisay ayay kugu dhalatay aniga ahaanteyda horta waxaan ku jiray dadka oo gabdhaha ugu firfircoona ku jiray een, maxaa la dhahay inta badan een, yaraanteydana marax xitaa waxaa jirtay buug intaan bilaaway oo laakiin waagaas kombyutar iyo maana isticmaali jirin telefoon keyaan joogay waxaan wax ku qori jiray buuga oo caadi ahaan writingan ku qori jiray buugii ay iga fakaday markaasaan ka niijaba laakiin hadda waa waxa i soo laabatay niyadeeda isoo laabatay inaan buug ciwaan kala sameeyo buug aan sii sameeyo marka haddaan waan ku dhex haddaan sameynaya laakiin weli ma bilaawin hadda waan fikri waya ciwaamada hore loo qaatay ma ahana ciwaankana sidaan ku raadin lahaa waxaana kasii muhiimsan haddana qofka markuu wax qoro meel joogo dad oo maxaa la dhahay dhiirigelinaayo hadduusan haysanin dhibkeeda waxaan ku hor bilaabay inaan bilaawo naadiga qorista iyo akhrista gobolka baay tiim loo sameeyo oo maxaa la dhahay saawaabulaan hadhow aniga haddaan qoro tiimkaan ka mid ahay ayaa garabkayga taagan tumaro qof kale hadduu qorana annaga garab taagan saan isku gacan qabano marka haddaan aragno haddana new horton iyo dadkan wax qabanaya iyo jaamacadan jaamacadihii iyo aqoonyahanadii abwaanadii oo garabkaana joogo waxaad arkaynaa inaan wadankeena horumari doono insha allah
magacaa iyo shaqadaada waxay tahay
aniga aadan sheekh saciid aa la yidhaahdaa degmadaas bardaale aan ku dhashay baareer aan ku soo koray dugsiga hoose dhexe iyo sare waxaan ku qaatay magaalada baydhabo shaqadeeda waa macallin inta badan inay macallin ay u badan tahay walow laakiin qaybo fara badan oo adeega bulshada aan ka qayb qaatay ustaadihii waxaa tahay qoraaga ee, halkan eh, carwada bugfer bugaagta halkan miiska saaran gacan weyn ka geystay juhdi ku bixiyey een, maxaa ciwaanada qaarkood aada ugu xulatay inay noqdaan taariikh waxyaaba ugu muhiimsan oo aan u doortay waxaa weeyaan e, taariikhda yar cadilan soomaalida meel badan bay ka hadashay xaqiiqatan dhinaca dhaqaalaha raggeedaa jooga siyaasadda saas oo kale arrimaha bulshada qaybo badan baa laga hadlay marka waxaa ii muuqday in taariikhda soomaalida inay yar qarsoon tahay maadaama ummaddu ahayd dadkeenay ahayn dad afka ka hadla inta badan aan gacanta aan wax ku qoraynin dad reer guuraan ay u badnaayeen saasoo kale waxaa weeyaan arkeolojiyada soomaaliya ayaa maqan marka waxaa weeyaan in mowduucaas gacan aan ka geysto si ay maxaa weeyaan jiilalka ama facalyada naga dambeeya ay noogu daydaan saasaan ugu talagalnay
sidee marka u aragtaa dadka ka soo qayb galay ee, sidee bay u soo jiidanaysaa bugaagta aa qortay iyo dadka ka soo qayb galay carwada bugaagta ee baydhabo
su-aal muhiima waay aad iyo aad u mahadsan tahay Ee, waxay u soo jiidan kartaa leanno anna waxaan dowol ka qaadnay taariikh dahsunayd ee qarsoonayd oo weliba ay xididdo ay ku leedahay yacnii facgan dhallinyarada imanka jooga waalidiintoodii awowyaashoodii sal ku leh marka taas daraaddeed waxaa weeyaan wax loo baahnaa marka hore odayaasha un laga maqli jiray haddii ayagu ay urursan yihiin oo ay habaysan yihiin oo ay qoran yihiin la arko marka aad bay u soo jiidan kartaa dadka maxaan ku ihahdaa buwaagtan akhriya ee, lianno waxyaaba badan ay u baahnaayeen waxyaaba badan markii hore xaaf ka ahaabaa u dhammaystiran waxyaaba badan markii hore si khalad loo sheegay baa sacan waxyaaba markii hore la ilowsanaaba qoran wax la dhumay baa diyaar ah Max- maxaa ka mid ah taariikhda dahsoon baa tiri ee, maxaa ula jeedaa taariikhda dahsoon oo dadku ay xiiseynayaan
waxaa ka mid ah yani laga soo qaado yani soomaaliya dal faca weyn waaye yani maxamed ibraahim liqliqato ayaa buu ka qoray wadankii fil weynaa buu filka weynaa yani facaga weynaa marka taas macnaheed waxaa weeyaan yani wadankan yani kumaan kun sano soo jiray markii la eego wax qoraala ah dokumentari ah oo laga haayo yani wax aad u yar waaye markii laga taariikhdii gumaysiga yani waxaan laba boqol sano aan ka yarayn aan ka badnayn aan idhaahde ayaa waxaan- ah, ah. marka waa inaanan ka hadalnaa waxaweyaan xeebaha ayaa wax fiican bay jiraan mayna gobollada gudaha wax saasa ma jiraan marka taas daraaddeed waxyaaba aan soo kashifi rabno waxay ka mid tahay sidii soomaali ahayd islaamka ka hor yacnii nebilahi ciise dhalashihiisii ka hor yani boqortooyayaalkii soomaaliya xiriirka ay lahaa sida masaarida iyo faris iyo beersha iyo hindiya iyo dalalkaasi yani waxaa la sheegaa yani boqorad masaari ahayd kun iyo afar boqol sano ka hor dhalashadii nebi ciise ayaa soomaaliya timid lagu casuum baa la yidhahdaa xatashbasuud la dhihi jiray taariikhdaas hore oo taariikhdii cusuurtii hore ah oo taariikhdaas waad kaga hadashay miyaa buugga qoray kaga aan hadlin waxyaabaa loo baahay bay ka mid tahay laakiin tan iminka aan ka hadalna waxaa weeyaan taariikhda islaamka iyo waddanka qiimaha uu ku fadhiyo iyo yani diimi kale inay gobolka ay nala degan yihiin ama ha ahaato kuwii oo isku wataniga ah ama diinta kiristaanka oo waxaa weeyaan ee etoobiya ka jirta ha noqoto waxaa kale buugaan ka hadalnay inta badan asi wuxuu tarkiisay ama xoogga saara gumaysiga yani reer yurub ee waddankan ay kala qaybqaybiyeen ee muddo fara badan ay haysteen khayraadkiisina ay qaateen yani dhibaato fara badan oo waddan soomaalida ay u geysteen iyo waxyaabihii ka dembeeyey ilaa hadda gumaysi laguma jiro gumaysigii lixdii meydii meelahaasuu ka dhammaaday gobollada qaar ku mid ah soomaaliya yani toddobaad iyo todobada jabuuti uu ka dhammaaday yacni saasoo kale soomaali galbeed iyo n f d weli gacanta soomaalida midaysan ma jirto laakiin dowlado kale ayagu ay hoos tagaan ay dhex tagaan marka in yacni aathaartii uu ka tagay gumaysigaas iyo wixii ummadda dan oo ay wixii khaldan in la saxalo ugu dambeyntii eh, mid iyo labo dadka taariikhda leh ee magaca aan taariikhdoodii la qorin ee koonfurta ka soo jeeda dabcan taariikh la aasay ama aan la xusin mid iyo labo ma noo sheegi kartaa waxaa ka mid ah yacni maalan kuwii soo dhowaa iyo kuwii fogaaba labada lama qorin waxaa ka mid a yacni kacaankii yani kacdoonkii koonfurta soomaaliya ka jiray oo looga soo horjeeday yacni gumaysiga looga soo horjeeday taani shan iyo toban sano socday ee sheekh cabdi cusmaan iikar gaafley wadaadka dheerada hogaaminaya wax saas lagama qorin sheekh xasan barsan oday muhiim ahaa oo waxa weeyaan halgan dheer soo waday wax saas oo hiiraan iyo shabeellada dhexe yacni saldhiggiisii ahaa wax saas lagama qorin waxaa kaloo waxaan soo loo qorin yacni maamulka islaamiga baardheer ka jiray oo lixdan sano iyo wixii ka dambeeyey markii dambe jaamacad fiqiga shaaficiga loo taga ee wax lagama qorin waxaa kaloo wax laga qorin yacni saltanaadkii waddankan ka jiray tii ajuuraan hadday tahay tii gasaargude tii yani galadii tii hiraab tii cali yuusuf oo habyo tii yani baargeelle tii maxaan ku idhahda ciidagalaha hargeysa intaas laakiin dhinaca koonfur markaan usoo noqdo su-aasheeda ahayd yani hiraab ka soo qaat tii hiraab tii ajuuraan tii ganaane iyo tii maxaan ku idhahda galadii iyo kuwo kale si maxalli ay u jireen wada taariikhdu ha ficnaad waa la qoraa okay bugga aa qortay magaciisa adoo noo sheegaya intaas oo taariikh ah ma ku jiraan
bug buggaan ka horreeyey horta waxaan uga hadlay baardheere
kan hadda carwada aan joogno kan carwadaan joognona waxaan uga hadlay taariikhda sooyaalka gumaysiga in badan waxarka waxa weeyaan buwaag badan soomaalida wax badan ka qortay laakiin kan iminka aan soo saaray waxa uu kaga bedelan yahay yacnii waxaan ku daray yacnii dhinacyo fara badan oo muhiim ahaa oo aan la sheegin niyadda dadka wax akhristaa hadda sideed bay tahay kasikow adiga waxyaabaha aad soo qortay qaab rajo noocee ah sidee bay kuu farax gelisay dadka soo qabanqaabiyey barnaamijkan carwada buugfeerka beedhabo dhowr jeer ayaa hore loo qabtay eventii noocan ah kan muxuu kaga geddisan yahay adoo soo koobaya
wallahi horta waxaa weeyaan kuwii hore waxa weeyaan waxqabad wanaagsan oo la qabtay bay ahaayeen jaamacaddan koonfurta soomaaliya hayadda new arizon iyo intii kale oo ka soo qayb gashay raggan waxbarashada aad baan anigu u bogaadinaya guud ahaan kan hadda hade waxa weeyaan waxaa si i yara taabanaya halgankaygii iyo dadaal fara badan aan soo miyey aan soo bixiyey mirihiisi baa muuqdo midna waa taas midda labaadna soomaalida inta badan taariikhda waqooyiga iyo bari wax ka qortay iyo midaan koonfurta aan qoray haddii la isku daro annagu ka ummad soomaali ahaan waxaa noo soo baxaya taariikh weyn oo isku xiran annagu hal ummad ah taasay u weydiisan tahay
ugu dambeyn adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya ee barnaamijka wadajir radio program ee idinkala qayb galay barnaamijkan beedhabo book fair beedhabo book forum maxaa jeedin lahayd fariinta aad jeedin lahayd maxay tahay farriinta aan jeedinaya waxaa weeyaan annaga soomaali ahaan dad muslim ah wada dhashay geeskan afrika ilaahay dejiyey ku manaystay dad aad u maskax furan maadaama aanu nahay in fursaddaasi laga faa'iidsado oo facaga iminka soo socda oo soomaalida ah gaar ahaan dadka hadda waxbarashada ku jira waxaan aad ugula talinayaa in waddankan taariikhdiisi in la badbaadiyo aahaartiisii ama arkeolojiyadiisiina in la badbaadiyo in dadka wax qoraaya ay ilaahay ka cabsadaan damiirka baniaadamna ay u naxaan wax saxa ay qoraan oo caadifada qabyaaladeed oo soomaalida ku jirto aad looga fogaado oo wax xaqiiqaa la qoro wax diinteenna maskaxdeena iyo dhaqankeena iyo yani hiddaheenna suuban ku saabsanna la qoro
bismillahi raxmaan raxiim barnaamijkan baydhabo book forum yani waxaa ka horreeyey barnaamijyo badbadan oo yani hadba magaalada lagu qabanahayo book forumka magaceeda laga hormariyo sida matalan oo kaleeto kismaayo book forum garowa book forum beledweyne book forum yani baydhabo waxay ahayd kii u dambeeyey waa barnaamij marka lixdii biloodba hal mar aan qabanno aana ugu talagalnay deegaanada inaannu ku baraarujinno oon ku dhiirigelinno qoraalka iyo akhriska si dadku ay u noqdaan akhristayaal wanaagsan kabacdina ay uga soo baxaan jiil wax qora oo taariikhda dhaqanka diinta waxbarashada yacni iyo waxyaabaha la xidhiira o dhan wax ka qora oo dee hadhowna jiilka ka dambeeya ay u baxsadaan ilaa imsa qof ayaa ka soo qayb gashay eventiskan
sarkimisasinskay ku xirnayd iyo xaaladaha markaa jiray tan ugu yar mar walba waxay ahayd un in boqol qof ay ka soo qayb galaan ama ka badan mararka qaarkood laba boqol boqol iyo konton maanta waa arkayseen meel kale istaaga ma lahayn inta badan dadka ka soo qaybgalaya boqolkiiba lixdan rag bay u badnaayeen boqolkiiba afartan dumar bay ahaayeen inta badan dhallinyaro ay ahaayeen u badnaa dhallinyaro jaamacadaha dhigata kuwa ka baxay kuwa shaqaysta yacni kuwa hadda dugsiyada sarsareeta dhiganahayo qaarkood ka baxayaan yacni isku jira bulshada noocyada imise jeer ayaa eh, bandhiga noocan ah ee bugaagta eh, carwada ay dadku ka soo qayb galayaan ayaad ku qabateen halkan eh, deegaanka koonfur galbeed magaalada baydhabo Ee, waxaan ku qabanay lix jeer kanina wuxuu ahaa kii ugu dambeeyey bishiiba mar ayaan qabanaynay Ee, waxaan inta badan samaynaynay qoraa dadka dee qoraayaasha seniorka ama wax badan ka qora arrimaha deegaanka dhaqaalaha siyaasadda iyo waxbarashada dhaqanka taariikhda iyo waxyaaba la xiriiro o dhan ayaan ayaan keenaynay ayagaa waxay uga sheekeynayaan aqoontaas iyo waxa ay wax ka qoreen ay uga faa'iideynayaan bulshada waxaa jiray qaar badan oo ayaguna deegaanka ahaa sida hadda sheekha u dambeeya sheekh aadan eh, she- she- sheekh aadan oo kaleete oo ayagu- isaguna deegaanka ahaa oo yacni ayaguna halkan deegaanka ka soo dhex baxay Eh, marka faa'iidada ka soo bixi karta nuxurka hawshan dhan loo qabtay fariinta ay gudbinaysaa iyo benefitka ugu jirta mujtamaca gaar ahaan dadka in saa loo qabanqaabiyo ma- ma- ma noo sheegi kartaa Ee, faa'iidadu way iska caddahay faa'iidada ugu weyn ee ka soo baxaysa waxay tahay in jiil wax fahansan oo aqoon-yahana waxgarad ah yacni kala fahmi kareeta meeshii shalay dalku taariikhdii dalku uu soo maray sida gumaystihii markii gumaysiga laga soo baxay burburkii iyo hadda maanta oo dib u kabasho la taagan yahay iyo inay sii odorasi karaan waxa soo socda marka waxa faa'iidada ugu weyn waxay tahay inay dadka horta marka koowaadba ay noqdaan dad waxogaa leh oo akhriskooda iyo qoraalkooduba sare u qaadmo ee, ku dhiirada inay wax akhriyaan deedna markay de wax akhriyaan qofku markuu wax akhriyo waxbuu fahmaya marka uu wax fahmo waxa usoo baxaya waxyaabo badan oo gaab ah oo yacni meelo badan oo bannaan oo wax ka qori karo markaana ku dhiirada inuu wax qoro marka muhiimadda ugu weyn waxay tahay in la helo jiil cusub oo ku fiican qoraalka iyo akhriskaba haatan eh, moralka eh, new horizon ee qaybtan koonfur galbeed eh, gacantay ka geysatay university southern somalia eh, eh, ma- ma- maxay tahay diilo noocee ah rajo noocee ah ayaa idiin muuqata barnaamijka noocan ah ood qabateen hadda heerka aad joogtaan halkee qiyaas ahaan maxaad ku cabiri kartaa iskeelkee ayaad ku qiyaasi kartaa yacni runtii waxaan ku cabiraynaa xiliyadii hadda ka horreeyey wax ka duwan waxbarasho iyo heer waxaan quruxda badan oo maanta dadku ay ku tartamayaan baa lagu tartami jiray oo qoriga iyo qabyaaladda iyo waxyaabaha la midka ay u badnaayeen waxaan ku faraxsannahay maanta in lagu tartamahayo qalinkii iyo waxbarashadii iyo aqoontii Eh, yacni waxaan maraynaa maanta heer meel la fadhiista iyo meel la istaaga la waayo meel la fadhiista iyo meel la istaaga la waayo oo dadku ay u kala tartamahayaan aqoon iyo tacliin iyo waxbarasho ay u tartamahayaan
Eh, ugu dambayntii eh, waxaa tahay qof dhallinyaro ah barnaamijkan qayb ayaad ka geysatay haatan waxaan joognaa gunaanudkii carwada buug feerka ee baydhabo buug forum dadka ka soo qayb galay bugaag bay iibsanayaan dabcan waxaan arkaa qoraayaal fara badan iyo arday kala duwan mutacalimiin qaybaha kala duwan ee bulshada eh, meydiyihii juhdiga noocaas ah ee dadka qabanqaabadiisii iyo aruurinteedii eh, sida eh, aalad noocee ayaad u isticmaasheen si aad dadkaas udiga dhaqaalaha ku baxayase yaa gacan idinka siiyey
Eh, runtii yacni annagaba mar baa sidaa nolola soo dadaalahayay oo waxbarashada nala soo gaarsiinahayay oo dee jiilba jiilba u dhiibahayay Eh, annaguna intaan dhallinyarada nahay waxaan diyaar la nahay inaan enerjiganaga iyo tabartayada iyo wakhtiga iyago aan uga faa'iideyno jiilka nala midka iyo kuwa naga dambeeyaba Eh, mahad ayaa ka gaartay barnaamijkan waxaa gacan weyn ka geystay oo fangareeyey usaid Eh, new horizon way facilitate garaysay oo iyadu implementationka ayay lahayd sidoo kaleeto waxaa iyaguna gacan weyn ka geystay jaamacadda mm, eh, koonfurta soomaaliya oo labada iyada kaleetaba aan marti u ahayn ayaga oo dee kaalinta ugu weyn ba ayaga iska lahaa Eh, marka barnaamij laga wada shaqeeyey bay ahayd ujeedkuna waxay ahayd un in deegaanka dadku ay noqdaan dad awaarness ahoo wax yaq- wa- wa- wa- yacni waxbarashada iyo iyo qoraalka iyo akhriska ku dhiirin fariinta aad diraysaa maxay tahay Ee, fariinta aan diraya waxay tahay in barnaamijyada noocan oo kaleeta la sii joogteeyo bulshada la wada gaarsiiyo inay ka faa'iidaystaan in loo arko inay tahay wax muhiim ah oo mustaqbalka dhow iyo kan fogba anfacahaya qof kasta yacni jiilka maanta jooga iyo kuwa soo socdaba anfacaya had kii wax akhriyana asaga uu anfacahaya intuu nool yahay ummaddana uga faa'iidanaya kii wax qorana jiilalka ka dambeeya iyo kuwa hadda joogaba ay ka faa'iidaysanayaan aqoontiisa waxay ahaayeen qoraayaashii iyo weliba ka qaybgalayaashii bandhigii buugaagta ee lixaad ee magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale maxamed nuur waxa uu wareystay maxamed sheikh oo ah madaxii guddigii qabanqaabada ee bandhigii lixaad ee buwaagta baydhabo waxaana uu weydiiyey ugu horeyn bandhigan waxa uga duwanaa bandhigyadii hore iyo waxa uu ka bedelay ee baydhabo iyo bahda wax qorta iyo kuwooda wax aqriya markii koowaada brograamka laynoo soo bandhigay waxay noola muuqatay arrin aad u adag waayo dadka ma garanayaan eh, brograamyada noocani ah buug lasoo bandhigo oo la iibsado oo lasoo xaadiro dee xaaladaha lagu jiro siyaasaddii iyo waxyaalaha isbedelaya iyadoo lalo- la- lala socdo oo dee wayna la adkeyd laakiin markii la isku dayey kadib waxay noqotay arrin la- oo maaragtay saameyn positive ah ku waxyeelata eh, bahda waxbarashada especially en, ka jaamacad ahaan mar walba waxaad ka dareemi kartaa xaadiridda dadka soo xaadiraya oo maanta ku dhowaad laba boqol oo qof ilaa iyo meel la fariista la waayey taas waxay ku tusaysaa in saameyn oo fiican meeshay ka muuqato marka ee, isu imaatinka dadkan ee loo yeerayo ee looga yeerayo ee, buug feer inay ka soo qayb galaan ma ka qayb qaadan kartaa ma loo isticmaali karaa aalad ahaan in lagu xasiliyo bulshada iyo isdhexgalka bulshada waxaan aaminsanahay en- en falalka noocaani ah in ay aad iyo aad ugu muhiimsan yihiin eh, dhallinyarta waayo hadda wax meesha soo xaadira inta boqolkiiba waxaan dhihi karaa sagaashan iyo sagaal dhallinyar bay ahaayeen Ah, isdhexgalka bulshadana uu- markii dee waxaa la aaminsanahay dee hablaha iyo inamada meesha imaanaya inay maanta dee fantaasiyo iyo maaragtay qosol iyo si fiican eh, maaragtay ay wanaag ay dareemayeen intii maaragtay lagu maaweelin lahaa waxyaalo oo maaragtay dee oo dhibaato keenaya waxyaalaha aan ku maaweelinayno oo dadka aan maaragtay aan usoo bandhigayno waa buug wax akhri wax qor maaragtay intaa maaragtay oo dee si positive ah okay maadaama aad tahay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda ee gacan fiican ka geysatay ee, university of southern somalia ee, jaamacadda koonfurta soomaaliya ee, u s s ma ma kuu muuqataa ma kuu muuqataa in dad yooga ka soo qayb galay ay way faraxsanaayeen way sacbinayeen waxaad arkaysay in markii uu dadka halkan ka hadlayay ee aqoon-yahanada ahaa ee ka hadlayeen buwaagta iyo aaraada kala duwan iyo mawaadiida ideolojiyada iyo ee, marka dadka noocaas ah jaamacad ah ka jaamacad ahaan ka maamul ahaan ma u malaynaysaa inay leeyihiin kartida iyo taalentiga ee mustaqbalka in deegaanka koonfur galbeed qoraayaal badan oo waxtar leh oo heer dalka magac dheer ku yeeshay inay ka soo bixi karaan thank you runtii su-aashaasi marar badanaa la weydiiyey wayna inoo muuqataa haddadan aan kula hadlaya ku dhowaad shan qof ayaan araajidood gacanta ku haynaa oo intoodaban leh buggeena hala soo bandhigo awal ma aysan jirin dad noocaasi ah oo wax qora oo maaragtay ama wax akhriya ama noola yimaada buwaag De- siduu brograamkan uu u bilowday waxaa bilaabatay maaragtay in maarata dadki ay wax qoraan oo wax akhriyaan oo xataa maaragtay lagu tartamo wax qoridda lagu tartamo marka taas waxay waxay waxay waxay u muuqataa in wax qoriddii dadkii ay maaragtay ay bilaabeen brograamkanna wuxuu u noqday brograam eh, ku dhiirigeliya dadka inay wax qoraan waxna akhriyaan waxna gataan buugta ay iibsadaan oo maaragtay la imaan karayo oo meel la iskugu imaan karayo oo book fair weyn kan ka weyn eh, la organise gareyn karayo ayaa meesha ka cad marka tan waa waxaan aaminsanahay dadkii way aamineen waa waxayna rumaysteen in eh, een- een buug la qori karayo oo layskuna maaragtay dhiirgelin karayo dadkan ay iibsan karayaan buugta maxamed sheekh madaxii guddiga qabanqaabada bandhiga buwaagta ee baydhabo ayuu ahaa oo barnaamijka wadajir u warramayay magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay dood u dhexaysay dhallinyarada iyo weliba wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya doodaas oo qayb ka ahayd barnaamijka wadajir waxaa marti ku ahaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaa diiradda lagu saaray dowladda iyo weliba eh, dhallinyarada sida ugu wacan ay u wada shaqayn karaan wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane daahir maxamuud geelle iyo weliba wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya marwe khadiijo maxamed diiri ayaa labaduba eh, sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin inay la kulmaan dhallinyarada islamarkaana ay dhegaystaan aragtidooda iyo su-aalaha ay u qabaan ayna uga jawaabaan eh, dhallinyaradii ay u suura gashay in doodaas ay ka qayb galaan magacaygu waa nuur cabdidayib wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga maxaa uga qorshaysan dhallinyarada shaqola'aanta ah magacaygu waa yaxya ilaas bashiir dhalinyaro markii la dhaho iyo dowladdu way isku xiran yihiin Een, inaan weydiiyo een, waxaa een, maalin walba ama xil walba dhacda in dhalinyarada een, gobolka banaadir joogta gaar ahaan kuwa hal abuurada leh sida dhalinyarada shaqaalaysta ama ku shaqaysta xirfadda bajaajleyda ah in een, la dilo ama xabad ku lagu dhufto ciidamada booliska ilaa hadda ma arag een, wasaaradda dhalinyarada eh, iyadoo ka hadlaysa ama askari loo soo qabtay oo loo joogtay arrintaas kiiskaas een, maxay ku dhici laadahay magacayga waa injineer mulki maxamed maxamed waxa waxaan aad ugu faraxsanaa maanta maadaama wasiirada iyo wasiirkan hor fadhiyo baanal qurux badan markastana madaxayga uga guuxahay hore shirkii dhalinyarada qaybaan ka ahaa maantana aada ugu faraxsanahay madaxda kalena fariinaan u diraa inay halkan soo fadhiistaan waxaan rabaa inaan weydiiyo een, kaalinteena waa ognahay ee dhalinyaro ahaan ee naga saaran dowladda xaquuqaheedana inta badan wax dhaliil aan ima tabanayo laakiin ee, sidii tiri wasiiradda waxay dhahday waxaa u ololeynaa siday ku heli lahaayeen waxbarasho ardayda marka ani waxaan ahaa ardaydii ka mid ahaa wax ku soo bartay dalka etoobiya haddana xaquuqaadkeena ma helno meelana la geeya haddii meeshiina la geeyana dib cibna- cidnama noo soo raac- raacato waxaa kaga sii daran een, hadda arrimo badanaa ka dhacay ee diridhaba iyo haramaaya arrintaa dowladda maxaa uga aadan bismillahi raxmaan raxiim Eh, runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dhalinyarada eh, intaan su-aalaha la gaarin ka hor eh, hadaladii ay ka bixiyeen Eh, dadka soomaalidana warkaasaan ku faraxsanahay baan la wadaagayaa dhalinyaro soomaaliyeed oo howlo aanan ogeyn qabtaan oo ku hal dhiiran inay waxa ay aaminsan yihiin ay sheegaan dabcan dowladda su-aalna way weydiinayaan wayna dhaliili karaan barbaleemo ma laha waayo waa dowladdoodii maanta kuraas aan fadhina berrito iyagaa ku fadhiisanaya marka runtii eh, cabdullahi ayaa ugu horreeyey cabdullahi iyo kaafiye iyo xamdiye iyo xamdi intaba hadallada ay yidhaahdeen waan soo dhoweynana kaliya waxaan rabaa inaan ku kordhiyo ma lama dhegeysaa la yidhi wadaa dhalinyarada eh, baahideeda iyo duruufaheeda iyo lama dhegeysa Eh, arrinkaas waxay la tahay in war ka soo noqon karo waayo halkan waxaan u fadhinaa inaan idin dhegaysanno oona annaga kaliya idin dhegaysan ee madaxweynuhu idin dhegaysto oo ra-iisul wasaaruhu idin dhegaysto oo waxgaradka soomaalidu meel kastay joogaan ay idin dhegaystaan xafiisyadana waa ay furan yihiin xafiisyo aan ka shaqayno inay yihiin oon dadka uga shaqayno aan ka aaminsannahay xafiisyo aan leenahay oo dadku ay marti noogu yihiin annagu kama aaminsanin dowlad ahaan marka midda dhegaysiga waxay la tahay eh, war baa ka soo noqon karo Eh, midda qofka waxaa la yidhahdaa hadduu korkiisa biyo ku shubay cidna abaal ugama haysan wa hadde haddii oo dalkiini dadkiini oo- oo kaaman ku jiraan laakiin waxaan ka qayb galnay daafur oo barakacayaasha arrimahooda looga hadlayo laba malyan iyo hodhi dhan qof baa laga hadlaya maalin anigoo kaliga waxaan ka fikirayay intaan xasuustay ololihii waxbarashada miyiga in jaamacadaha soomaalida lagu laamizimiyo ardaygu intaanu qalin jabin nambar oo go-an oo arday ah inuu farta baro oo wax qoris la'aanta uu ka qayb qaato meesha teesaha lagu xujeeyo oo sooqor la yidhaahdo in lagu xujeeyo toban saddex talabaatan hadba wix la garto lagu xujeeyo si looga qayb qaato marka dhalinyarada ee xaafadaha inta tegay dadkii waxbaray camal aad iyo aad u wanaagsan baad samayseen waa ku mahadsan tihiin soomaalida idinka mahad celinayso laakiin idinka aad samayseen dadkiina waxay qaani idinla shaqeeyaan u baahan tihiin Eh, ah, qaybta kale waxaan u dhigi doonaa wasiirka laakiin waxaan leeyahay waxaan maqalnay waa ku faraxsannahay hal abuurka iyo dadaalkan waa in lasii maro xoogga aad gelisid ayaad madihiisa heer qof ahaaneed iyo heer qaranba aad u arkaysaan insha allah mustaqbalka soo Een, intii hore iyo inta dambe oo su-aalaha weliba aniga si toosa saddexda su-aale li- een, saddexdii dhalinyaro ay i weydiiyeen tii hore waxaa ka hadlay cabdulaahi cabdulaahi kale xamdi kaafiya guddoomiye makraan iyo intii kaleo markaa magaca uu iga gaabtay waa run iyada laftirkeeda waxaan leeyahay horta shaki kuma jiro in dhalinyaro badan oo isxilqaantay oo hal abuur leh ay ka soo qayb qaateen duruufihii adkaa ay dhalinyarada soo mareen Een, wayna ku dhasheen sidii laga dhawaajiyey aniga dalkan ku noolahay meelna kama aadin waa ogahay curadkayga markii ay qabtuna ku dhacday sagaashankii shan jiro ahaa maanta waad dareemi kartaan in inta uu jiro wuxuu ku dhow yahay da'dii dhallinyaradannimada inuu ka baxo asagoo tii horena taariikhdeeda hayn tanna aan ka faa'iidaysan waxaa la mid ah wiilal iyo gabdho badan oo hadda inta fadhiya ama soomaaliya gudaheeda ama adduunka intiisa kale iga daawanaya ma moogin haddana duruufahaas arag iyo burburkii dalka ku dhacay iyo amni xumadii ka jirtay ayaa lagu koray wax lagu bartay shaqola'aantaas ayaga iyo waalidiintaba kullii wada haysay ayaa lagu soo qofba maalin ee wax ku soo baranayo alxamdulilah meel baa la gaaray su-aalaha haddaan kusoo daadego waxaa ugu horeeya luur shaqo la'aanta waa tan hadda aan ka sheegayay fursado badan oo shaqo abuur ah toddoba iyo labaatanka december aan hadda soo gunaanadnay wixii lagu soo aruuriyey ayay qodob muhiim ah ka tahay loo sameeyo fursado shaqo abuur ay dhallinyarada ku helaan wuxuu yidhi hadafka wasaaradda waxyaabaha aan ka shaqaynaynay waa qorshe qorshahaasna wuxuu ku dhex jiraa barnaamijka xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre qorshe howleedkaasa ma aha khadiijo waxay jaabka ku wadatay oo wasaaradda ay la timid waa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah ku saabsan horumarinta isboortiga iyo horumarinta dhallinyarada taasaa qorshe howleedka ra-iisul wasaaraha ku salaysan tahay taasaana qorshaha barnaamijka ra-iisul wasaaraha taasayna tahay qorshe howleedka aan annaga ka wasaarad ahaan iyo ka wasiir ahaanba aan ku shaqeeyo taasay marka ku dhex jirtaa in dhallinyarada loo sameeyo wax fursadahaas tirada badan waxyaabo fara badanaa noo qabsamay siyaasadda dhallinyarada in la dejiyo waxyaabihii noo qabsamay ka mid tahay taa waxaa lagu ogaanayay baahiyahaas iyo caqabadaha jira iyo duruufaha jira iyo waxa ay u baahan yihiin dhallinyaradeenna inta aan soo sheegay waaye waxbarashadaad ka adasheen waxbarasho shalay waalidkiina idiin soo baray laakiin aniga markaan ahay wasiirka dhallinyarada isboortiga lix iyo labaatan waaye xukuumadda ra-iisul wasaaraha wasaaradaheeda waxaan aaminsanahay inaan ahay wasiirka lix iyo labaatanka wasaaradood ee aanan ahayn wasiir hal wasaarad keliya oo ah waxyaabaha waxbarashada hadda ay jihaan ka cabatay waa waxa aan ula tegayno wasiirkii waxbarashada arday badanaa fursado loo siiyey inay iskoolarshibyo helaan oo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir laga qaaday caqabadaa ka timid taasaan waxaan ku faraxsanahay inay shirkii toddoba iyo labaatanka hadda aan soo gabagabaynaynay ay jihaan ku jirtay taas waaye marka tan aan qaadayna mulki jihaan mulki magac waa lamaansanaa u qaatay marka mulki hadda ay ku jirta ay ka mid ahayd taasoo marka wasiirka waxbarashada waxaan rabnaa ardaydii meesha la geeyey dhibaatooyinka haysta ama waddanka la geeyey xitaa haddii duruufo ay ka dhacaan suudaan oo kale hadda waa ogtihiin banaanbaxyaa jira libiya kuwa kale aadeen kuwa kale waddamo kale jiraan caqabadahaas jira wasaaraddii waxbarashadaan ka rabnaa amniga wixii ku saabsan su-aaluu iga weydiiyey oo ah yaxye bajaaj xirfadaha iyo hal abuurka samaystay iyadana cadaaladda ma aha wasiirka amniga keliya gaashaandhigga hay-adaha kale ee amniga cadaaladda waa waa in loo helo wasaaradahaasoo dhan dhallinyaradaas waxaan ku faraxsanahay gobolka banaadir inay kaalintaas xitaa laftirkooda ka qaataan wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha marwaqdiide maxamed diiriye ayay ahayd waxaana kasii horeeyey wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane daahir maxamuud geele labaduba dhallinyaradii su-aalaha weydiiyey ee doodii lagu qabtay magaalada muqdisho ayay uga jawaabayeen haddaba qaar ka mid a dhallinyarada ee doodaasi ka qayb gashay ayaa barnaamijka wadajir uga waramay aragtidooda iyo la kulankii ee wasiiradii dowladda ka tirsanaa xamde axmed cabde ururka aqoonyahanada soomaaliyeed hablaha aqoonyahanada soomaliyeed ogaaso wax badanoo mugdigaga jiray su-aalo badan oo ammaankay ka guuxaya baa la weydiiyey aad baan ugu faraxsanahay inay dowlad noo helan jecel inay wax noo qabato aanu helnay wasiiraddana aad baan ugu mahad celinaya horta waxyaabo badan oo la weydiiyey way jiraan oo aysan qaban waxaan rajaynayaa waxyaabaha badan ee midmadu ku jira inay wasaaraddu ay wax ka qaban doonto waxna wax way ka qabatay aad bayna u mahadsan tahay wasaaraddu bismillaah magacay waa cabdirasaaq daari yuusuf waxaan ku matalaya dhalinyarada ka socota degmada daynil waxaan ka faa'iideeyey dhalinyaro badan oo saaxiibadaya ka soo qayb galay iyo wasiirada khadiija iyo iyo wasiir geele su-aalo dhowr muhiima oo aan u baahnay ayaan weydiinay waxyaaba badan aan meeshaan isku dhaafsanay oo dhalinyarada ay muhiim u tahay iyo inay dowladooda iyo su-aalo ka weydiiyaan hannaanka dowladnimo iyo dhalinyarada isdhexgalkooda iyo sida looga faa'iidaysan karo runtii wax badan ayaan galabta ka faa'iidnay wax badanna waan isdhaafsanay waan la wadaagnay nasre maxamed ciise inaan ka faa'iidaysto doodan oo ka hadlaysa wasiirada fekerkooda dhalinyarada iyo wasiiradaba labadaba aniga gobolka banaadir aad baan waxyaaba badan oo wasiiradu soo bandhigeen ama ka hadlaayeen ayaan ka faa'iiday horumarka dhalinyarada magacayga waa cabdirasaaq maxamed xasan een, kana mid ah martida maanta ka soo qayb gashay een, dood dood wadaaggan oo ay nagu marti qaaday wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga iyo wasaaradda warqabinta waxaan ka socday urur la yidhaahdo deegaan bile oo ka tirsan een, gobolkan banaadir kuwaas oo u ololeeyo sidii ay deegaankan u noqon lahayd deegaan qurxoon oo ay bilicdiisa dib ugu soo laaban lahayd runtii amaasan tahay doodan waxaan ka faa'iiday in aan nasiib u heli karo ama aan wakhti la qaadan karo wasa- een, qofkii igu mateli lahay ka dhallinyaro ahaan wasaaradda dhallinyarada isboortiga waxaan een, maanta een, nasiib u yeelanay inaan la kulanno wasaaraddii dhallinyarada isboortiga een, xu- maama khadiija taa ay noo suurtagelisay inay qof walba fikradda ay ka aaminsan tahay iyo waxa ay ka rajaynayso wasaaraddaas inaan si toosa u weydiino maxaad rajeynaysaa su-aalaha waxbaad weydiiseen oo qabteen dhalinyarada dadkii markaa maxaad rajeynaysaa mustaqbalku in aad weydiiseen oo madaxdii dowladda aad la kulanteen?
runtii waa su-aal een, iyadu ruuxeedu anaga iyada- annaga in la weydiiyo ee u baahneed waana su-aal aad iyo aad u, eh, muhiim u ah waxaan rajaynaynaa wasaaradda dhallinyarada isboortiga iyo guud ahaan dalka soomaaliya in wasaaradda dhallinyarada isboortiga maanta tan dood wadaagga ay noo qabato ay lagu dayo doono wasaaradaha kale ay xigi doonaan magacayga waa rabna cabdiraxmaan cilmi kulanka waxaan ku matalaay ka dhalinyar ahaan khaasatan degmada shingaana aan ka socday maxaad ka faa'iidaysay kulanka soo Een, run ahaanta waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan een, ee ugu horeysa dhiirigelin yani inaan dhiirigelin aan haysto maanta aan yani ku dhiiran karo wax walba inaan wadankayga yani aan tilaabo kasta qaadi karo oo wadanka yani aanan marti ka ahayn oo kale aan dhihi karaa because waxaan maanta een, chance u helay inaan hor fadhiisto wasiiradeyda een, sida wasiirada een, dhalinyarada isboortiska een, iyo wasiir kala daargeele aadaan ugu faraxsanahay inaan waqti la qaato maanta marka eh, kulankii aad wada qaadateen doodiinii maxaad rajeynaysaa inay ka soo baxdo Een, run ahaantii feedback marka dhankaas aa u leexdo waxaa rajeynayaa in natiijo aad u qurux badan ay kasoo bixi doonto magacayga ilhaan maxamed xasan ka socda ururka gabdhaha aqoon-yahaneynta soomaaliyeed ugaaso waxa ugu weyn aan ka faa'iiday waa wasiiradii oo noo sheegtay inay baahi weyn u qabaan inay wax u qabtaan eh, dhalinyarta soomaaliyeed iyo dhalinyartii jaanis u heshay inay baahiyooda u sheegtaan wasiirka wasiirada meesha yimid maxaa ku xasilgelin ka
xaqiiqo badan oo daha la iska saari jiray in wiil dhallinyaro ka mida dhallinyarta u caddeeyey dowladda in waxqabadka dhallinyarta runtii waxay tahay haddii oo doodo la qabto wa- caqliyo badan oo ku jira dad kala duwan inay dowladduna wax badan ka faa'idi doonto dhallinyartana ay jaanis u heli doonaan ciddii mas-uuliyadda u qaaday si ay ula xisaabtan u sameeyaan magacayga waa saare maxamuud cali ka socota ururka aqoon-yahanada gabdhaha soomaaliyeed ogaaso marka hore wasiirada dhammaan barti sharafka waa u mahadcelinayaa teeda kale wax badan ayaan ka faa'iideeyey in aan ishor fariisano wasiiro ka socota dowladda ee namatasho iyo dhalinyarta soomaaliyeed deed aan isweydiino inaan su-aalo isdhaafsan karno waxaan ka faa'iidnay in dowladda diyaar ay u tahay in dalka ama dhalinta soomaaliyeed ay wax u qabato maxaad is leedahay way ka bedeli kartaa wixii la weydiiyey ee dhalinyaradu ay gocanayeen ee dowladda howleeda waxaan isleeyahay in dowladda een, wasiirada inayna dhaheen wixii aan hore u qabanno waa qabanay wixii hadda kadibna inaan wax ka bedeli doono dhaliilaha aad tabanaysiin waana ku faraxsanahay inay su-aalaheena ka jawaabaan aan ka mid ahaa dadkii su-aalaha weydiiyey wasiirada waxay ahaayeen codadkaasi ee dhallinyaradii ka qayb gashay doodii muqdisho lagu qabtay ee looga hadlayey dhallinyarada iyo dowladnimada warbaahinta waxaa jira tababaro loo sameeyo kuwaas oo eh, loogu talagalay eh, dhinaca eh, tabinta barnaamijyada tababarkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee soomaaliya waxay u qabatay eh, wariyaal ka kala socday eh, warbaahinta qaranka eh, warbaahinada kale ee gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale kuwa gobolada waxaa ka mid ahaa eh, tababarkaasi eh, wariyaashii ka qayb galay xamdi xuseen iyo weliba cabdiqaadir cali axmed oo aan labaduba la kulmay waxaana aan weydiiyey bal siday u arkeen eh, tababarkii ay ka qayb galeen eh, ku saabsanaa eh, habka loo tabiyo barnaamijyada een waxyaabo oo dhowr ah aan ka faa'iido oo ay ka mid tahay sida een marka soo saaraha barnaamijkiisa uu ka fikirayo kaleeto wadiiqooyinkii uu mari lahay waxyaabaha een muhiimka ah uu adeegsan lahay waxyaabaha waajibka ku ah oo looga baahan yahay inuu adeegsada iyo waxyaabaha looga baahan yahay inuu ka tago inta uusan gudagelin tabinta barnaamijkiisa waaya marka ee, tababarada noocan oo kale ah ee, tubinta barnaamijyada iyo iyo iyo shaqada warbaahinta maxay ka bedeli kartaa een waxay ka bedeli kartaa waxyaabo dhowr ah tusaale ahaan markii aad u baahan tahay inaad barnaamij samaysid oo kale in la tashiyadana aad gelisid oo barnaamijkaaga la tashi samaysid sidoo kale barnaamijkaaga waxyaabaha muhiimka u ah ee aad isleedahay kama maarmo tusaale ahaan een marka aan sameynayo barnaamij dhalinyaro kaleeto oo qof igu marti yahay qofkaas in xogtiisoo buuxda iyo wixiisii su-aalihiisa anoo diyaarsan haddana aan u baahanahay in muuqaalo qurux badan haddii ay muuqaal tahay muuqaalo qurux badan sida aa u wada qaadi lahayn tiimkii aa hawsha si kala shaqayn lahayn inagoo isfahansanayn aa hawsha wada galno markii ay idaacad tahana in qofka shanqaro ama waxyaabo kale oo barnaamij ka dhex taalo u ah in loo heli karo Een, waa mahadsantaha cabdishakuur Ee, anigu ugu horreyn waxaa ka socday warbaahinta qaranka ee wariyaashii matalaya ayaan qayb ka ahaa Ee, wax badan ayaan ka faa'iiday runtii waxyaabaha ee, muhiimadda leh oo seminaarkaas labada maalin ku qaadan waxaa ka mid ahaa ee, habka barnaamijyada loo soo saaro iyo wararka haba ugu badnaaday ee, qaabka loo doono warbaahinada ee, ama loo doono ee, barnaamijyada looga sameeyo magaalada iyo ee, waxyaabaha ee, si aan u socon lahayd waxyaabaha bulshada muhiimad oo, ee, u kordhin kara ee, dalkana wax u ee, u qaban kara ayaa qayb ka ah waxyaabaha labada maalin la barayay oo seminaarkaas leehayna wax badan ay ka faa'iido oo shaqadeedana qoseeyo ee, isla markaana aan filayo in een, horumarka aan ka gaari karo een, qaybta warbaahinta maxaad ka faa'iiday marka si gaar ah
runtii habtabinta ugu horreyn waxaa ka faa'iiday habtabinta ee, samaynta barnaamijyada raada muqdisho ha ahaatee codadka ama een, een, habka barnaamijyada loo sameeyo ee, muuqaalka iyo tv-ga labadaba waa ka faa'iido waa garta marka muxuu ka bedeli karaa hawshaadii aad ugeysay warbaahinta qaranka
Ee, waxaan isleeyahay wax badan oo ka bedeli karaa waayo ee, waxyaaba ee, badan oo aan horu aqoon ayaa ka mid ahaa Ee, haddii isdhehi lahaa fikirkayga ama ee, garaadkayga intuu leekaa marka ee, mustaqbalkayga dambe waxaan leeyahay saameyn badan ayuu igu yeelan doonaa ee, seminaarka labada maalin qaadanaya cabdiqaadir cali axmed ayuu ahaa ee, wariye ka tirsan warbaahinta qaranka iyo sidoo kale ee, xamdi xuseen oo labaduba barnaamijka wadajir uga waramayey tababarkii ay ee, ka qayb galeen ee magaalada muqdisho lagu qabtay ee looga hadlayay tabinta barnaamijyada iyaga ee u dambeeyey barnaamijka wadajir ee toddobaadkan ciddii u sheegay waxay dib ka yeeli karaan barta internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho dot net iyo sidoo kale barta facebook ee barnaamijka wadajir iyo barta twitter-ka ee wadajir wax kaloo aad nagu soo gudbin kartaan aragtidiina aan mar kale dib ugu kulmi doono waa cabdishakuur cali axmed iyo bahdii barnaamijka oo idin leh sidaa ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal wada jirno anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal